subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waraadiyo hadalsan kuna soo dhawaada warka subax qodobada ugu dooroona waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug oo sheegay in galmudug ay kasoo gudubtay xilligii qof dantiisii lahaa ku dhibaateyn jiray maamulka degmadu wadajir oo olo nadaafadeed ka sameeyey qeybo kamida degmadaasi shirka wasaaradaha beeraha dowlad goboleedada dalka iyo dowladda soomaaliya oo ku furmay magaalada jowhar maxay ahaayeen jinniyo kasoo degay buuraha magaalada barakeysan ee maka oo la qushuucay qur-aanka kariimka iyagoo islaamayna dib u laabtay waa warbixin aa warkeena ku dhegaysan doontaan akhbaaraadka wararka caalamka a warkeenas wax ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa xaaladda marinka khaza oo degan kadib dilkii ismaaciil haniya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa khamiisa taariikhduna ku beegan tahay shan iyo tobanka agosto laba kun afar iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doroonaa markana kusoo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqooriy waxa uu sheegay in galmudug ay kasoo gudubtay xilligii qof dantiisii lahaa ku dhibaateyn jiray
waxaan rabaa inaan halkaa baaqaya usoo jeediyo ugu dambeyn dadka damaca kale siyaasadda dadka siyaasadda damaca kale xaq baa u leedihiin inaad damaca sare ka yeelataan laakiin waxaan rabaa galmudug waa ka soo gudubtay xilligii qof danligii dantiisa ku dhibaatay jiray dadka reer galmudug dal iyo dowlad waana bararabsan yihiin waana soo joogaan dantooda iyo dandaradooda waa kala yaqaaniin waxaa meeshaas ka reeban dadka qaarkii waxyaabaha hadda lagu arkay ama dal ay hadda ku soo baxeen ama ay caan ku yihiin waxaa ka reeban hub waxaa ka reeban abaabul dhalinyaro waxaa ka reeban wax u eg saansaan horay loogu soo gaaray oo lagu soo gudbay taasi waxa weeyaan ma ku jirto damac kuma jirto damacna maahana taasi waa waa waa dibu celin iyo waxaan dadka reer galmudug qaadanay waxaan leenahay damacaaga loolan iyo baratan iyo inaad waxaad qabanaysa iyo waxaad qaban karta iyo waxaad soo qabatay sheegato ku soo bandhigo waa siduu sheegay xilkay cabdi axmede waxaan leeyahay anaa ka fiican annagaa ka fiican deh xukuumaddii jirtay annagaa wax soo waxaa soo qabanay dheh waxaasaan qaban karaa dheh waxaad kari kar annaga aniga xataa ay barobadaana laakiin yaan laysku dayin wax ka dhan ah amniga dalka wax keeni kara colaado ama dhibaato keeni kara hadda waa soo aragnay sidaas kuwa ku diyaargaroobaya ama saas ku kaambeyn garanaya waa soo aragnay meeshaas ma jirtee intiini hordhicini waa la arkay gadaashiina hala arko waxaa sidaas samaynaysaan annagu waxaan leenahay doorashadii cabdi axmed uu sheegay annagu doorashaan diyaaruna kambeynka iyo waktigiisa waxaan leenahay xilliga doorashada ha laga dhigto xilli aan doorasho ahayn dadka yaan la wareerin wax qalaba yaan la dhex wareegin maanta oo dhan waxyaabo aan waxba ka soo baxayn yaan la samaynin annagu dadka baagamuddada ah ee aan wax waajibi saarayn ee inay wax qalloociyaan keliya shaqadooda ay tahay annagu dalkaas dee lama soo karno annaga waajib baana saaran dalkaan u shaqaynaa dal baan nagala rabaa inaan hogaamino hagno annaga kuwaas dee isku shaqa ma mihine kuwaas waxay ku howlan yihiin maantoodan waxaan sax ahayn
marka waxaan leenahay cabdi axmedow doorashadii iyadoo soomaaliya heshiis ku tahay oo doorasho midaysan tahay baan soomaali ka midna ciddii hadda naga sugaysa inaan anagu soomaali isla qaraleedno ama waxay soomaali doorasho ay qabsan karta inaan dhinac uga leexnana adaa soo arush doorashada way dhacaysaa way qabsoonaysaa dooshaa la gelayaa warna taasi ma lehee nin war waayaybaay war ka dhiganaye doosha waa digaala nin walba waxaa la burhaankaada leewa digayaa
maamulka degmada wadajir ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey qeybo ka mid a degmadaasi sida warkan ay ku dhammaystirayso waryahayaga faadumo cabdulqaadir xasan
maamulka degmada wadajir ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey degmada wadajir ee gobolkani banaadir waxaana horkacaya gudoomiyaha degmada cabdiraxmaan maxamed cali iyo mas-uuliyiinta kale ka howlgasha degmada maamulka ayaa ololahan ku tilmaamay inuu yahay mid sare loogu qaadayo bilicda degmada waxaa sidoo kale gudoomiyuhu sheegay in bulshada degmada looga baahan yahay in nadaafada degmadu ay ka shaqeeyaan ciddii lagu arko inay degmada kusoo kordhiso nadaafad daro sharciga in lala tiigsan doono ayuu tilmaamay la ganaaxi doono lagana qaadi doono tallaabo adag gudoomiye cabdiraxmaan ayaa si adag uga hadlay dadka ku ganacsada hareeraha laamiga taasoo ku sifeeyay in dadkaasi laamiga hareerihiisa ku ganacsada ay sababi karaan khataro amni bilicdan ay sidoo kale wax u dhimeyso mana la aqbalaya ayuu yihi middaa intaasi kadib waxaa uga horeyn hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada iyo sidoo kale agaasimaha waaxda gaadiidka dowladda hoose ee xamar waxaan rabnaa maadaama guddoomiyaha cusub uu la yimid fikir lagu dhiiri gelinayo bulshada ku dhaqan degmada wada jir oo ah halkudhiggii ahaa oo ahayd halkudhiggii duqa magaalada muqdisho yuusuf madaale wuxuu asna xoogga saaray in la dardar geliyo nadaafadda degmada wada jir ood aragtiin quruxdeeda laamiga si uu u qurxoon yahay iyo shaqada xooggale laga qabanaayo anaga haddaan nahno waaxda gaadiidka iyo waaxda nadaafadda waxaan diyaar u nahnay degmo walba u istaagta inay ka shaqayso bilicda isla markaana maaragtay ka shaqaynayso arrimahan horumarinta iyo inaan garabkooda istaagi doonno saan ula shaqayno maanta oo kale degmada wadajir ayaan ula shaqayn doonnaa garabkoodaan istaagi doonnaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin shaqada wanaagsan oo maasha ka socotana waa ugu mahad celinaya maamulka cusub cabdiraxmaan maxamed cali gudoomiyaha degmada wadajir oo maalmihii ugu dambeysaba howlo adag oo dardargelin ah kuna aadan horumarka degmadaas ka sameynaya gudaha degmada ayaa waxa uu shacabka ka dalbaday in marka hore ay si adag ula shaqeeyaan maamulka iyo hay-adaha ammaanka sidoo kale waxa uu sheegay in ololahan la sameeyey uu noqon doono mid joogto ah si markaasi loogu shaqeeyo ayuu yihi bilicda degmada waxa uu sidoo kale markuu hadlaya tilmaamay in aan la aqbali doonin in dadka xilliyada qaar biyaha wasaqda ah kusoo shubo wadooyinka
annagoo qaadanayno awaamirta iyo talada duqa magaalada waxaan wadnaa dardargelinta qaybaha kala duwan ee hoolaha looga baahan yahay degmada waxaan xurtibinta siinay amniga sidoo kale nadaafadda oo bilicdana qayb ka qaadanayso amnigana qayb ka qaadanayso ayadana si la mid ah waa waxaan maanta u taagannahay oo inaga go'an inaan xaqiijinno ama aan u taagnaanno mar kasto waxaan rabaa inaan baaq u diro bulshada heer
markan maxay ahaayeen jinniyo kasoo degay buuraha magaalada barakeysan ee maka oo la qosho ay qur-aanka kariimka iyagoo islaamayna dib u laabtay waxaa warbixintan sacuudi kasoo diray waryahayaga xasan salaad xasan laki
macluumaad ayaan idin hayaa dhegta maqalka waxaa laga yaabaa in aad la yaabto masjiduljinni markaan ku idhaahdo waxaad u qaadaysaa ama ay markiiba kuu soo sawirmaysaa laba masjid goob lagu cibaadaysto jinni oo dad qaarkood ay sheegaan in wax laga cararo uu yahay balse waxaan ku bari doonaa taariikh weyn oo ku jirta gudaha masjiduljinni ma aha sheekaan iska sheekaynayo iyo waxaan soo mala awaala gudaha ayaynu geli doonnaa miyaa lagu tukadaa kutubo miyaa yaallo mise jiil keliya ayaa ku tukada ayaad isleedahay masjidyada ugu fac weyn ee magaalada markaan mukarama ayuuna qayb ka yahay masjidkan xogtan ayaan kula wadaagi doonaa isoo raaca waxaan gudaha u soo galnay masjidul jin marka aad bannaanka ka joogto ama aad maqlayso waxaa laga yaabaa qofka inuu cudubillaysto shaydaanka iska naaro oo uu yidhaahdo jin iyo masaajid maxaa isu keenay ama isku lifaaqay laakiin gudaha ayaan u soo galnay masjidka salaadda ayaa lagu ogaa shanta salaadood iyo weliba sidoo kale salaadaha qofka uu sunnada halkan uu ku tukanayo meel walbana waxaa yaalla kitaabka qur-aanka kariimka qolkii alleh masjidkan wuxuu xambaarsan yahay macluumaad aad u weyn sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii ee hijriyada waxaana sidoo kale gudaha masaajidka ku xiran qaar badan oo ka mid a jamaacada masaajidka oo si weyn salaada iyagu ugu ooga taariikhaha laayo waxaa ka mid ah masaajidkan waxaa ku soo degtay suurat raxmaan oo ka mid ah suuradaha qiimaha badan ee qowlkii alleh ama qur-aanka kariimka waxaana sidoo kale taariikhaha la qoray qayb ka ah in masjidkan ay yimaadeen jinniyo iyo nebigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee halkan ay ku wada kulmeen nebiga xilligaas waxaa la socday allah u naxariistee nebigeenna iyo sidoo kale saxaabiga la yidhaahdo cumar bin mascuud oo si wada jira halkan u yimaadeen balse nebiga waxa uu faray saxaabigaasi meel uu calaamaday inuusan soo dhaafin nebigana waxa uu si gaara ula kulmaya markaasi jinniyada buuraha maka ka soo degay kuwaasi oo markaa nebiga la kulmay waxaana loo dhigay loo soo bandhigay sidoo kale macaanida iyo fahamka diinta islaamka ay leedahay taasi oo qalbigooda iyo khushuucba uu ku soo degay jinniyadii oo ay sidaasi ku muslimeen diinta islaamkana ay ku qaateen haddaba aayado fara aayado kala duwan ayaa ka mid ahaa markaasi in jinka muslimiin lagu sheegay suuratul axqaaf oo ka mid ah suuradaha qur-aanka ayaa ka mid ah aayaad uu alle subxaana wa tacaala ugu hadlayo jinniyada fahamka diinta islaamka ay qaateen isla markaana waxaa ka mid ah aayadda boga ugu dambaysa ee suuratul axqaaf ee ka bilaabanaysa wa id sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan
guud ahaan warkaysi waxaa saaka kala socotiin raadiyaha dalsan waana egeyntaa cidduu warkayga seega barahina bulshada ayay ka heli karaan isagoo maqal qoraal iyo sawiro wata awaanaal
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel